Magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa markaasi lagu qabtay kulan looga hadlayay arrimaha dhaqaalaha dalka iyo sidoo kale qorsheynta qaranka ee laba kun shan iyo labaatan laba kun sagaal iyo labaatan. Kulanka oo ay markaasi soo agaasintay Wasaaradda Qorsheynta Xukuumadda Federaalk Soomaaliya ayaa waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka socotay shan iyo toban wasaaradood oo markaasi ka dhisan dalka. Cabdi Axmed Cismaan, maareeyaha isbeddelka qorsheynta ee Wasaaradda Qorsheynta Xukuumadda Federaalk Soomaaliya, ayaa markii uu soo idlaaday ka warbixiyay kulanka.
kulankii maanta wuxuu ku saabsanaa eh, kulan looga hadlayay arrimaha dhaqaalaha gaar ahaan wuxuu iskugu imaanaya in ka badan shan iyo toban wasaaradood oo ka shaqeeya arri- arrimaha economic development dalka En, waxaan ka shaqeyn haynaa eh, diyaarintii qorshihii qaranka oo aan sanadkani aan, aan, aan u bedelin wax la dhahayo national transformation plan micnaheeda ah qorshaha isbedelka qaranka kaasi oo bilaaban doona bisha january 2025 ilaa oo lagu shaqeyn doono ilaa iyo bisha december 2029 En, muddadaasi waa waqtiga la fulinayo laakiin diyaarintiisa ayaa hadda ayaa noo socoto muddo en, lix bilood ka hor ah ayuu soo bilowday haddana wuxuu marayaa qaybihii dardargelinta ee laiskugu keenaya wasaaradihii kala duwanaa ee ka shaqeynaya belerka maanta waxyaabaha aadka loo soo bandhiga waxaa ka mid ah qaabka lagu diyaarinayo oo qaababkii hore ka duwan kaas oo si gooni ah la isticmaalaya wax la lab approach micnaheeda ah qaab shibaarnimo ah oo laiskugu keenaya wasaaradihii si loo taxliiliyo een, xogta jirta ee dalka uu leeyahay taasna maanta halkaan waxaa nagu leeyahay xogooyin kala duwan ee qaybaha dhaqaalaha dalka uu leeyahay een, si aan u isticmaal midda labaad waxyaabaha a- aadka loogu horumarinayo sanadkani waxaa ka mid ah dhaatada ama xogta ay isticmaaleen waxaa waaye xogta dalka uu leeyahay oo ay soo saarto hay-addeena statistikada qaranka ay soo saaraan hay-adaha kale oo statistics dalka oo la isku dhaho NSS oo macnaheed ah National Statistics Services ay ka mid tahay hay-adda eh, Central Bank uu ka mid yahay ay ka mid tahay wasaaradda maaliyadda ay ka mid tahay wasaaradda livestock wasaaradda agriculture-ka ay ka mid tahay hataa wasaaradaheena oo petroleumka iyo mineral ka shaqeeyo marka xogteenna ayaa waxa ugu koowaad aan rabno in go'aamada dalkani uu qaadanayo ama siirka aan qaadanayno in ayada ay ka turjumto waa taasi waxyaabaha aan aadka aan u saarayno midda labaad go-aamada marka isla qaadanay waxaa ugu horeeyo xogta hadda lasoo bandhigay wixii ka dhiman in wasaaraddu dib ay u laabato fursad loo siin doono xogahaasi miiska ay ku keento miiskaasi waxaa iskugu imaanaya marka cid walbo oo lug ku leh een, qeybahaani ama sektorkaani laga shaqeynaya ama ha noqdaano hay-adaha dowliga aanan ahayn oo laisku dhaha civil- I mean, hay-adaha oo non profitka hay-adaha un-ka hay-adaha kale oo ay ka mid yihiin eh, private sectoradeenna oo ah hay-adahan dhaqaalaha ka shaqeeya in qayb walba iyo meesha ay ka galaysa ay ka galaan miiska laiskugu imaan doono dalkaani shanta sane ee soo socota waddadii lagu hagi lahaa halkaas ay ka soo bixaysa iyo qaabkii loo fulin lahaa marka waa waxyaabaha ugu muhiimsan oo maanta aan isla qaadanay